markaana ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska washington waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska iyo caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a hannaankii ay heesaha ku bilaabeen fanaaniinta waddanka jabuuti reediyo may haysan ay ka heesaan marka waxay ka heesi jireen meelaha gaafafka iyo caroosyada sidoo kale dhegaystayaal waxaan idii hayaay oona caawana ku wada caweyn doonaa xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan sidoo kale dhegaystayaal barnaamijka caweyskiiyo caawa ka madhnaan doonin hadal tiraada waan idhiiye horu socod ma yeesho nacabso ma hoyse waa hantaaqda hawshii oo dhibaatada riwaayadii iigu horreysay oo marka aan soo noqday laixaafidsiiyey aniga tariisikaha atooran waxaa kalaa ka ah cumar xasan rooraaye barnaamijkuna waa barnaamijkii caweyska washington aan ku bilownay dhegaystayaal fanka iyo suugaanta soomaalida ayaa marka laga yimaada in wakhtiyo isku dhadhow ka bilaabmay deegaanadaas sidoo kale la tilmaamaa in ay ku kala duwan yihiin ee sida uu u soo gaadhay iyo weliba dhaqannada kale saamaynta ku lahaa amaba la falgalay kuwaasoo heesaha qaar haddii ay noqoto kuwii hore iyo weliba kuwa muddooyinkii dhexe la qaadayba laga dhadhansan karo waddanka jabuuti waxay ka mid yihiin meelaha soomaalida ay wada degaan qoomiyadaha kale cabdalle xaaji cismaan waa qoraa ku nool waddankaasi islamarkaana dhowaan qoray buugu ku soo ururiyey sooyaalkii fanka dalkaasi jabuuti waraysi uu la yeeshay wariyahayaga ramadaan muuse jaamac ayaana uu kaga warramay sida uu fankaasi ku hana qaaday isagoo caawaninala wadaagi doona waxyaabihii gacanta ka geystay bilowgii fanka iyo weliba sheeko la xidhiidha cilmi maxamed liibaan oo loo yaqaanay cilmi boodhari iyo weliba taariikhuu sheegay inuu ku soo qaatay dalkaasi jabuuti waxaana uu cabdalla ku bilaabi doonaa sidai ay u heesi jireen iyo weliba meelihii fankooda ay kusoo bandhigi jireen fanaaniinta dalkaasi jabuuti wakhtigii halkaasi aanay ka jirin idaacaduhu fanaaniintii jabuuti markaa heesaha bilaabaya reediyo may haysan ay ka heesaan marka waxay ka heesi jireen meelaha gaafafka iyo caroosyada sida ay sheegeen muxuu ahaa muuse faarax oo sabuugga ku yaalla iyo iyo muxuu ahaa garab yari iyo rag kaloo badan ay sheegeen gaafafkii ka heesi jireen deedna afar iyo kontonkii markii la furay radio jabuuti ayuu waxaa yani waxaa u suurta gashay in mawjada gaaban oo ilaa afrikada bari oo dhan laga maqli jiray heesahoodii ay ka sii daayaan marka taasaa dhiiri gelisay oo fanaaniin kale oo yacni iyaguna hibadooda fanka lahayd oo reer boorama ayaa iyaguna iman jira oo fankooga halkan ka sii dayn jiray kolkaa taariikhda fanku sidaasay jabuuti ay ku bilaabantay waxaa kaloo yimid jabuuti markii la soo degay bilowgiibaa saylac way xidhantay kolkii jabuuti la soo degay tareen ku bilaabmay dadkii reer saylac in badan oo ka mida intoodii badnayd jabuuti usoo wareegeen iyaga oo wata fankoogii iyo maaragtay bacmitarkoogii iyo maxay ahayday ilbaxnimadoodiiba deedna waxaa kaloo yimiday reer tajoora oo iyaguna dee dadkii jabuuti ka mid ah reer tajoorana dhaqan gooniya iyo ciyaaro gooniya iyo fan gooniya ayay lahaayeen waxaa jabuuti markaa soo degay way soo jiidatay carab badan oo reer yamanahoo gedisley ah bacmitar ah iyo kuwo kaloo shaqaalo oo maaragtay fartamo yaqaano ahaa oo aad loogu baahnaa nimanka wastaadiinta ah iyo nimanka muxuu ahaa baabuurta waxaas ayaa iyaguna yimiday waxaasoo dhan fankoogii bay wateen deedna fanka jabuuti waxyaabaha yacni horoo mariyey iyay ka mid ahayd oo fanku halkaasu kasoo bilaamo taariikhda buug kala duwaneed ee isku biiray dhinacyada kala duwan ka yimid waka dhaqamadaabaa isku biiray deedna fan cusub baa yaa ka bilaabmay meeshii muxuu ahaa kolkaa yani waaga hore tanikad iyo waxbay tumi jireen laakiin nimankaa carabta ah markay yimaadeen oo ilbaacnimadoodii watay ayaa maaragtay dee kamanka iyo bahasha darbukada iyo dafka iyo dhexyarta iyo nimankaa garaaci jiray kolka magacadoodii taariikh ahaanna nimankaas halkan waan ku xusayoo waan ku qoray rabadaanoo nimankaa yani niman caanoo liiloobi karo soomaalidana way u tumayeen carabtana way u tumayeen cafartana way u tumayeen waxaa ka mid ahaa daaha maxamed oo imika nool cali damaam cali ibraahim mansuur cabdul cumayri saalax cantari ibraahim siciid iyo qaar kale oo badan marka raggaas yani kolkaad heesihii hore jabuuti dhegaysato daqadooda waad garanaysaa daqad carbeed inay tahay kolkaa raggii fanka bilaabay ee garab yarihii ku soo xigay waxaa ka mid ahaa oo iyaguna ku jira muuse faarax ninka lo odhan jira muuse tuug waxaa kaloo ku jiray muxuu ahaa allahuma salli cala siciid xamar qoodh halkaasay de haddeed ka soo bilaabantay ay dee soo socotay fanku dee halkaasu ka soo bilaabmo taariikhdaasoo dhan ayuu dee buugu xambaarsan yahay intii aan wadayna rabadaano dee maalinba nin buu ilaahay wadku imanayaae qof ka mida fanaaniintii ayuu wadka u imanayad qof walba maalin buu dhimanay ilahay u naxariista dhammaantooda marka kii kolkaa dhintana taariikhdiisaan raadiyaa deedna heesihiisiina qaar baan ka soo qaataa waan ku daraa sidaasay dhowr iyo soddon fannaan ay ku noqdeen kolkaa kuwii u dambeeyey waxay ahayd xaawo geelqaadi iyo faadume axmed iyo qooryare iyo kuwaasaa maaragtay u dambeeyey oo iyaguna wadkii ilaahay u yimid marka buuggani kolkaa wuxuu xambaarsan yahay kow iyo soddon fannaan heesahoodii iyo maxaday suugaantoodii iyo rag badan oo mualifiina dee wixii ay alifeen iyuu xambaarsan yahay oo markaa buugu dee taariikhdaasuu sidaa
waxaa jirta cabdalle halkaa garab yare ee markii dhawadaad ka sanqarisay haddaynu kusii soconno waxaa jirta kun sagaal boqol iyo shan iyo soddonkii meelaha marka lagu qiyaaso oo weli si rasmiyaba dee fankii jabuutiyaan u bilaaban garab yare mar waxaa jirta buugga ku xustay inuu cilmi boodhari xaggan xafadan kaartiyaan laydhaa ee xafadda koobaad inuu joogi jiray markaa bal taariikhda xoogaa haddaan nooga yar warasa maxaad odhan lahayd ha horta allah u naxariisteen ninka muxuu yahay garab yare nin cajiib leh oo yaab leh ayuu ahaa xusiistiisuna aad u badan tahay wuxuu yidhi isagoo horta isaga oo yar ayuu magaalada jabuuti yimid marka nin iskoriyey buu ahaay oo iskeenay oo markii dambe wuxuu samaystay wuxuu ka shaqaynaya meel timaha lagu jaro deedna sheekada wuxuu ku soo daray ee aan ka qoray buugga ku taalla ninkii caanka ahaa ee cilmi boodhari la odhan jiray maaragtay caanka ku ah jacaylka ee soomaalida oo dhani wada taqaana inuu xaggan joogi jiray oo xaafadda koowaad ee jabuuti meel furunka lagu sameeyo roodhiga lagu sameeyo ayuu maxay ahayd ka shaqayn jiray deedna markuu xaggaa ka shaqayn jiray ayuu maxayd u iman jiray garab yaro oo xaggaa tuutimaha ugu jari jiray waa sheekadii uu ka sheekeeyey ninka garab yaray marka wuxuu yidhi cilmi boodhari markii dambe isagoo halkaa ka shaqeeya ayuu yar xanuunsaday deedna uu tegay waka ilaa hawdii markii uu tegay u caafimaaday markuu bogsay dabadi jabuuti muu soo noqone berbere ayuu tago sababta uu meesha furunka ama maxaa roodhiga loogu dubo uga shaqaynaya wuxuu nin khibradeydii lahaa oo halkan kaga shaqeyn jiro kaga soo shaqeeyo saas ahaa buu yidhi sheekadaana taabaa ku jirtu ka sheekeey aad iyo aad ayay dhegaystayaal u mahadsan yihiin qoraa cabdalle xaaji cismaan iyo weliba wariyahayaga rabadaan muuse jaamac halka aad nagala socotaana waa barnaamijka cawayska washington xubintii halabuurka iyo heesaaga intaynaanu gudbin bal markan aynu ku wada nasanno heesta dawo iyo weliba codka xasan aadan samatar iyo sahre abuukar sahre dawo
darmaan qurux lagu mariimay darinka naftayda jecya dawayda waxaafimaadeen darmaan qurux lagu mariimay darinka naftayda jecya deegan baxday ubax dilaacay damqashada algacanka darta oo haraadana deegan baxday dilaacay aan damqashada algacanka darta oo haraadana maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun wuxuu gaaligu badnaa maxaa gabalkoodam yidhi dadkoo seexday guura galay maxay dirqi igu ahay danteena inaanu kacun wuxuu gaaligu badnaa dadaalkayga mudna daryeelkaaga wacnaa duubaniyo dadkiina gargaariyo deeqdaa rabbi baa lahaa tamaashaad ilaahaya tamaashaad tamaashaad ilaahaya tamaashaad
duqadkayga badnaa ducada lahaa walidkeeniyo iqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaahay war damaashaad damaashaad ilaahay war damaashaad
dadalkayga mudna daryeelkaaga wacna duubaniyo dadkiina gargaariyo iqdaa rabbi baa lahaa damaashaad ilaahaya
dhulqadkayga badnaa degana ducada lahaubaniyo ducada waalidkeeniyo iqdaa rabi baa lahaa damashaad ilahay damashaad damashaad ilahay damashaad
heestaasi ay sida talantaaliga u qaadayeen sahre abuukar sahre dawe iyo weliba xasan aadan samatar dhegaystayaal aynu intaasi kaga nimaadno haatanna ku soo dhowaada xubintii halabuurka iyo heesaaga waxawan aad ku maqli doontaan qayb kaloo ka mida taariikhdii allaha u naxariistee fanaanadii faadumo cali nakruuma waxaana dhegaystayaal toddobaadkii hore aad maqasheena bilowgii waayaheeda fanka iyo weliba markii ay qaaday heesteedii ugu horreysay waxaanan idiin kala bixi doonaa waraysi ay muddo ka hor amaba intii ay fanaanadu noolayd ay la yeelatay wariyahayaga falastiin axmed iimaan kaasoo ay fanaanadu kaga warramaysay hanaqaadkii fankeeda iyadoo caawana ay nooga bilaabi doonto ruwaayadii ugu horreysay ay jisho ruwaayadii ugu horreysay oo aan la dhigay nin layahaa cumar rooriye ee, markaan ruwaayadii cumar xasan ruuraay cumar xasan ruuraaye ruwaayadaas waxaa iska lahaa nin la yiraahdo cali gaab ayaa iska lahaa oo waxaa la qabanqaabiyey cismaan aadan iyo adigu ruwaayadii markaan dhiganay oo aan la isaxay beledkii la isaxay oo markii ugu horreysay waxaa isaxay nin allahu naxariistay dhintay oo la dhihi jiray ee, waxaa la dhihi jiray maxamed ciise bootaan allah u naxariistay ayaa wuxuu ahaa dadka faaniska ugu horreeyey oo yidhi meel aad ka soo noqotid male waad baxday sidaa daraaddeed ayaa riwaayaddii markaan dhigay oon ka dhigay xamar iyo iyo baydhabo iyo kismaayo aan kasoo dhigay ayaa waxaa la isiiyey alif bareemee ah si aanan ugu noqonin askartii yaana mar dambe kamiijka u qaadan oo la iigu sasabo fanka ilaan eh, maxay ahayd fanka waa laisku sasabi jiray askaridan markaan xanaa qaba ilaa dharkaygii baan qaadan jiray sidaasaan kusoo baxay dadkii gacan iisoo qabtay waxaa ka mid ahaa allah u naxariistee maxamed cali kaariye cismaan aadan askari sangub yacni kooxdii xoogga raggii rag ahaa oo ay ku jireen jila- jilaha oo haweenka matalaa wuxuu ahaa nin la dhihi jiray dhagjar beer dilaacshaa ku jiray waxaa ku jiray raggii rag ahaa u- waxaa ku jiray eh, salaad eh, waxaa ku jiray oo hadda weli nool nin la yiraahdo saalax qaasin ee, cumar rooray weli waa nool yahay ee, faarax waa dhintay adigu meeshaas waxaa noqday atarijo run ah oo xoogga dalka soomaaliyeed la yiraahdo
Een, heesihii jacaylka maxaa kuuga xigood qaata markaas kadib riwaayadii iigu horreysay oo marka aan soo noqday la xafidsiiyey aniga tariijikaha atooran waxaa kala ka ahaa cumar xasan rooraaye heesihii waxaa ka mid ahaa hees ahaa hadal tiraada waan idhiiye horu socod ma yeesho nacabso ma hoyse waa hantaaqda hawshii oo dhibaatada adiga horseede hadalkaadi leedahay waharkoo wareega hadalkaadi leedahay waharkoo wareega anaa hubo halyeeyow ima hagar baxaysid anaa hubo halyeeyow ima hagar baxaysid iga daa hantaaqada bay ahayd
naftan kula hadlayse ku hawootay talaade hadardaamo iyo ciil ku haloosiyayse naftan kula hadlayse ku hawootay talaade hadardaamo iyo ciil ku haloosiyayse ee hadiyo jeer ku hallowday duurkeen ee hadiyo jeer ku hallowday duurkeen sohoyoo ka waayay ee hadiyo jeer ku hallowday duurkeen ee hadiyo jeer ku hallowday duurkeen sohoyoo ka waayay ee hawda ka qabatee habeeniyo dharaariyo hooy hooy harsan weyday duhurkee ee hawda ka qabatee habeeniyo dharaariyo hooy hooy harsan weyday duhurkee gormuu hamiga baa u ka hadhi naftaydo inan yahay ku helaya gormuu hamiga baa u ka hadhi naftaydo inan yahay ku helaya
Hadal tiraada waan idhiiye
marka n halkee kasii waday fankaaga markaas ilaa heerkuuga markii cirkaasuu maray agtara cadaysatayna waa noqday oo isku kalsoon oo waxaan qabanayo si fiican u qabata ciidanka xoogaas halkaasaan ku jiray riwaayadihii baan sidii usii waday nineteen riwaayado badan baan dhignay ilaa hargeysaan tagnay ilaa soomaaliya oo dhan kabacdi markii kacaan ku dhashay annagoo weli kooxdayadii oo na la yidhaahdo kooxda xoogga dalka soomaaliya iyo kooxdii raadiya muqdisho oo hargeysa iyo xamar ah oo isku jirtoo la yidhahdo kooxda raadiyayaasha ayaa laysku kaaya daray labadaas kooxood waxaana loo baxshay waa beri tiyaatarka annagii nala nala ku soo raray ayagana raadiya muqdisho baa laga soo raray labada yeedayba tiyaatarka laysugu kaayageeyey qoladaas oo dhan waxaa loo bixiyey waa beri meeshii baan kasii ambaqaadnay banaanadan aadnay adduunkaan soo baranay askarnimadii waan ilaaway fanaanad cadaysataan noqday waxaanu ka mid ahaa haddana aan ka mid noqday anigu qof fudud baan ahaa cayaaraha hataa waa dheeli jiray markii dambena soul music jazz aniga iyo qolo la yidhaha soomaali jazz baan ka mid noqday oo ka tunta hoteelkii jubba aniga maryan mursaal faadumo qaasir allah u naxariisto xasan aadan iyo axmed cali cigaal intayadaasaa isku kooxadana nala ka dhigay ilaa aan sidii ku soconay sidii ku soconay sidii u soconay haddee taariikhdu ayadaa isa sheegta dadkuna waa is yaqaan dee ilaa burburkii baan halkaa taagnaa
guud ahaana dhegaystayaal waxaan intaasi kusoo gebagabayn doonaa barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan tan iyo barnaamijka mid lamida intayn isugu iman doonno waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu u mahadsan yahay cabdixakiim shirwac oo soo diyaariyey soona jeediyey barnaamijka caweyska washington